bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu cano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ise kastoo maqalka raadiyo cadaad oo idiin soo gaarayo kusoo dhowaada qodobada warka fiidnimo caawa aan idahayna kuwooda ugu door karoon dowlad goboleedka galmudug oo sheegtay inay la wareegtay xaafado ka mida magaalada gaalkacyo kadib dagaal saaka halkaasi ka qarxay kaasi oo u dhexeeyey ciidanka galmudug iyo maamulka puntland xubno wasiira oo dowlad goboleedka galmudug oo u xil saartay daminta colaadda magaalada gaalkacyo oo sheegay in maamulka puntland uu ka dambeeyo horinta colaadda magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug dabley hubaysanayaa goordhow magaalada muqdisho waxa ay ku dileen nabadoon moxamed tarabi shiiqow jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ku guuldaraystay inuu ka mid noqdo xubnaha aqalka sare ku metelaya maamulka puntland kadib doorasho ka qabsoontay magaalada garowe xarunta maamulkaasi madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan xubnaha aqalka sare dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay walaac ka muujiyeen dagaalada ka socda magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada caawa aan idahaynu kuwooda ugu door karoon iminkana u diyaar garooba dhegaysiga warkaasi oo dhammaystiran waahaminimo jimcaha taariikhdan ay ku aasaysan tahay labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadka laba kun lix iyo toban iminkana u diyaar garooba dhegaystayaal warkaasi oo dhammaystiran dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay guula ka sheegteen dagaalkii saakay ka qarxay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka muduga ayagoona sheegay inay la wareegeen qeybo ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi muduga warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryahayaga saadiq cabdishidan saadiq laki magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maanta waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamo ka kala tirsan maamul goboleedyada galmudug iyo puntland dagaalka ayaa yimid kadib markii aroortii hore ee saaka galbeedka magaalada gaalkacyo laga maqliyey rasaas goosgoosa taasi oo markii dambe isku bedeshay dagaal toos ah oo labada dhinac ay isku adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada galmudug ayaa la sheegay inay dagaalka kula wareegeen qeybo ka mid a xaafadaha waqooyi ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafada galsoor ee waqooyiga gaalkacyo sargaal ka tirsan ciidamada galmudug oo isku magacaaba inuu yahay hogaanka dagaalka maanta magaalada gaalkacyo laguna magacaabo cali yuusuf cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaafado ka mid ah waqooyiga gaalkacyo iyo goobihii lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan ciidamada galmudug waxa uuna xusay in dagaalka maanta ay soo qaadeen ciidamada puntland
waxaan hadda kaala hadlayaa eriyada dooxada gaalkacyo udhow waxaana markaasi kasoo akay masoo markaas soo dacaliyey ama caagigii ay joogeen ciidamada dowlad goboleedka galmudug kooxo kasoo jeeda maamulka waqooyi bari soomaaliya oo puntland loo yaqaano waa waxaa isku daween in saldhigyo ciidanku lahaa eriya ku yaalla inay carqaladeeyaan kadibna tilaaba laga qaaday dib baana loo celiyey markaas ha walaalow runtii madaafida waa jirtaa labada dhinac ay ribeen dhanka galmudugta cabaardan kadib timar kadib ayay sameeyeen madaasiic iska caabin qeybta madaasiic goobta haddana wax weyn oo dankan soo gaaray ma jiraan dhanka kalena war kama heli karo oo waxa weeye dee in ayaga la weydiiya ku ficnaan lahayd laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in haddana cabaddu ay istaagtay marmar dhif ay wax soo dhacayaan meelihii ay saaki joogeenna aan dib uga durjinnay ilaa xuduud hal kilomitr ku dhow xaaradeenana oo kay wey ma garat ciidankeenna difaacaas area difaac uga jira oo saldhigida hore hore loo qaaday difaacooda laakiin hadda meelahaas waxa shaqaa ku socotaa ma jiraan total waa istaagtay ayagana waa in maaragtay strategically waa laga fogeyey meeshii ma garat dadka awal horey qaar qaxay xalay ilaa saakana dadka qaar ayaa qaxayay oo daday ku haray magaalada inta badan dadkii dhale ilmaha iyo haweenku way ka baxeen magaalada halka raggii ay isku soo hareen islamarkaana dareemaysid in magaaladu de aysan ahayn magaalo nabadeed oo markaan de xasilan ka jirto maadaama dhammaanteed karo ciidamada iska hor fadhiya meel kastana ay noqotay lagu arkay dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo qoryaha iyo gaidka dagaalka ay isdaafayaan meeshii hore ay ka ahaan jirtay magaalada in gawaari raaxa ay maraan hadda waxaa keliya arki kartaa waa gawaarida gaashaaman ee ciidanku ay isticmaalaan dagaalkan maanta gaalkacyo ka qarxa ayaa imaanaya xilli ay soo baxayeen warar sheegaya inay jiraan guddi ka socda maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug kuwaasi oo xal ka gaaraya dagaalo muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada gaalkacyo gobolka mudug hase ahaatee guddiga galmudug oo shal hadlay ayaa sheegay in puntland aysan wadahadal diyaar u ahayn
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira magaalada gaalkacyo dagaaladaasi ka dhacay guddi wasiiraha dowlad goboleedka galmudug ay u xil saartay daminta colaadda magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ku eedeeyeen hurinta colaadda magaaladaasi maamulka puntlandna wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug burhaan warsame cigaal kana mid ah guddiga dowlad goboleedka galmudug ay u xil saartay daminta colaadda magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in maamulka puntland uu bilaabay iibsiga dhulka danta guud ee ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug halkaasi oo horey si xoog ah looga barakiciyey shacabkii ku dhaqnaa wasiir burhaan ayaa waxa uu sheegay in sababta loo iibinayo hantida guud ee qaranka ay tahay sida uu hadalka u dhigay in dowlad goboleedka puntland ay doonayso inay horiso colaada u dhexaysa labada maamul ee galmudug iyo maamulka puntland anagoo ah guddigii wasiirada ahaa galmudug ee loo soo diray wadaxaajoodka labada maamul puntland iyo galmudug oo runtii labada isbuuc lasoo dhaafay dagaalo ay ka socdeen sida loo joojin lahaa ayaa waxaa u joognaa shan beri halkan magaalada gaalkacyo sidaan warbixintii hore iyo shirarkeena jaraayada hore aan ku qabanay magaaladan gaalkacyo aan ku sheegnay waxaa jirtay wadahadal telefoon ah oo aan la galnay wasiiradii laga soo diray dhinaca garowe ee puntland ka socday runtii waxaan kala kulanay in xaaladii aan u nimid ee lasoo diray nabadda ahayd ay aada uga meermeerayaan oo meelo kaleo aan wax dana ku jirin ay ka hadlaayaan sidaas darteed iyadoo wadahadalkii runtii aanan weli aanan go-aan ka gaarin oo weli uu socdo inkastoo ayaga ay ka biyadiidayaan in nabadda anagu aan ka shaqayno ugu dambeyntii wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maamulka puntland saaka weerar xoogan ay kusoo qaadeen ciidamada maamulka galmudug ah balse waxa ay la kulmeen iska caabin xoogan waxa uuna intaasi ku daray in maamulka puntland xilligan uusan diyaar u ahayn in nabad laga dhaliyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka muduga maantay oo taarikhdu ay tahay labaatanka bisha waxay soo qaadeen ciidamadoodii weerar soo qaadeen magaalada gaalkacyo madaafiic ku garaaceen hub waaweyn isticmaaleen dagaalna maanta ay wadaan waxaana u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba nimankaas inay dagaal cad wadaan isla markaasna ujeedada awalbay u diidahayeen wadahadalka ay ahayd inay mataqaanaa ay ay magaaladan dhib ka horiyaan dadka mataqaanaa ay ay nabadda u diidaan dadka ay mas-uuliyadda u hayaan oo dee madaxda u yihiinna aysan maaragtay lex jeclo ka haynin colaaddana ay horinayaan
dabley bastoolada ku hubaysan ayaa goordhow magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxa ay ku dileen nabadoon maxamed tarabi sheikh oo uu ahaa waayeel siddeetan sano jir ah dilka dableyda fulisay ayaa goobta ka baxsatay waxaana goobta dilku ka dhacay gaaray ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in nabadoon sheikhow uu ka mid ahaa odayaasha soo xulaya ergada dooranaysa baarlamanka soo socda ee la filayo in ay yeelato dowladda la dooran doono sanadkan dabayaaqadiisa laba kun lix iyo toban weli waxaad dhegeysaneysaan warka fiidnimo idaacadda cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa f m-ka ah siddeetan iyo sagaal dhibic laba migahartisna waad nagala socotaan madaxweynaha hirshabeelle ayaa gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo wafdi hogaaminaya ayaa goordhow waxay gaareen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne xarunta gobolkaasi hiiraan ayaa waxaa kusoo dhaweeyey maamulka gobolka hiiraan iyo ciidamada amisom iyo kuwa xooga dalka soomaaliya ee halkaasi ka howlgala madaxweynaha ayaana la filayaa inuu kulamo la qaato qeybaha kala gedisan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ayaana waxaa ku sugan ugaas xasan ugaas khaliif oo si weyn uga soo horjeestay dhismaha maamulka hirshabeelle uu hogaamiyo cali cabdulaahi cosoble mudanayaasha aqalka sare ee galmudug ayaa waxay walaac ka muujiyeen dagaaladan soo laalaabtay ee ka soconaya magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kuwaasi oo u dhexeeya labada maamul ee puntland iyo galmudug warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan saadiq cabdishidana saadiq lake oo inoo qaada dhigaya mudanayaasha aqalka sare ee dhowaan galmudug ay doorteen ugana mid noqonaya dowladda soo socota ayaa maanta waxay walaac ka muujiyeen colaadaha soo noqnoqday ee ka taagan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mudanayaasha aqalka sare oo ka kooban sideed xubnood ayaa si wadajir ah waxay usoo saareen war-saxaafadeed ay uga hadlayaan dagaalada soo noqnoqday ee ka taagan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxayna sheegeen wax laga xumaada ay tahay in dagaalka magaalada gaalkacyo ee u dhexeeya dadka walaalaha ay wadadega gobolka mudug uu in badan soo laalaabto
doorashadii xubnaha aqalka sare ee maanta lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa ku guul daraystay inuu kusoo baxo islamarkaana uu ku matalo maamulka puntland genaraal morgan jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya dowladii militariga ayaa maanta waxa uu ku guul daraystay inuu kusoo baxo xubnaha aqalka sare ee doorashada ka dhacday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland bootaan bare samater ayaa ka guuleystay jenaraal morgan waxaana kursiga sideedaad ee aqalka sare ee maamulka puntland kusoo baxay bootaan bare beesha caalamka ayaana horey waxay uga codsatay maamulka puntland in aqalka sare ee maamulkaasi aan lagu soo daranin qabqablayaashii soo maray dalka soomaaliya dhegeystayaal waxaa intaasi ku eg war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray ood ka dhegeysanayseen idaacadda raadiyow cadaado ee f m-ka ah siddeetan iyo sagaal dhibic laba migartis warka waxaa soo saaray dalana socodsiiyeen anigoo ah maxamed cabdinuur axmed mualfa aniga asxaabtaygala qayb gashay waxaan idin leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan isma dhaafno